soomaaliya waxaa toddobaadiyadiiba soo dhaafay ka da-ay roobab xilliga xagaaga roobabkaasi oo aada uga xoog badnaa kuwii sanadkii hore ayaa barkiciyo tobannaan kun oo qoys iyaga u baabi'iyey ku dhowaad boqol iyo konton kun oo hektar oo dhulbeeleeda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan iskudubaridka gargaarka ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay kaga dayrisay xaaladda ku dhowaad laba boqol oo kun oo qof oo daadadkaasi ay saameeyeen jacfar kuukay ayaa inoo soo koobaya warbixinta hay-adda o c h a daadad xoog leh oo ka dhashay robab xilliyeedka ayaa saameeyey in ku dhow boqol laba iyo sagaashan kun oo qof oo ku nool soomaaliya roobabkan ayaa da-ayay tan iyo bilihii mey iyo luuliyo taasoo keentay xaalad bini'aadannimo oo ka dhalata gobollada ay roobabku ka da-ayeen hay-adda ah bini'aadannimada qaramada midoobay u qaabilsan ayaa khamiistii shalay sidaasi sheegtay xafiiska qaramada midoobay ee iskudubaridka arrimaha bini'aadannimada ooja ayaa sheegay in dad badani ay ku barakaceen fatahaado ku dhuftay gobolka geeska afrika laga soo bilaabo dabayaaqadii bishii juun meelo badan oo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya roobabka xagaaga ee da-aya ayaa ka culus kuwii sannadihii hore waxaana roobabkaasi wehliya dabaylo xoogle iyo qabow sidaasi oojo ayaa ku sheegtay warbixinteedii ugu dambeysay ee la xiriirta daadadka gobollada ay saamaynta ugu darani ku reebeen daadadka roobabka iyo fatahaadda webiyada waxaa ka mid a hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland heerka biyaha webiga shabeelle ayaa la filayaa inuu sii kordho isbuuca soo aadan kadib markii ay roobabkii la saadaalinayay u da-een si aan kala go' lahayn taasoo cirka kusii shareeraysa cabsida laga qabo dhibaato horle oojo ayaa sheegtay in biyuhu ay jareen dalagii ku yiilay ku dhowaad boqol iyo konton kun oo hektar oo dhulbeereeda oo ku kala yaalla ilaa boqol tuulo oo ka kala tirsan degmooyinka balcad jawhar iyo mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe gobolka banaadirna afar qof oo barakacayaala ayaa ku dhintay boqolaal kalena waxa ay noqdeen hoyla-aan soomaaliya ayaa markeedii horeba la halgamaysay xanuunka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban iyo ayaxa lamadegaanka ee duulaanka ku haya qaybaha waqooyi ee dalka taasoo sii xumaynaysa xaaladda culays aanu xamili karinna saaraysa nidaamka caafimaadda jilicsan ee ka jira soomaaliya luuliyo koob iyo labaatankeedii dowladda federaalka soomaaliya ayaa ugu baaqday hay-adaha gargaarka in ay si degdega wax uga qabtaan baahida bini'aadannimo ee ka dhalatay daadadka roobabka iyo fatahaadda webiyada ee ka taagan labada shabeelle dowladda ayaa sheegtay in dadka ay fatahaaddu saamaysay ee ka cararay guryahooda ay hadda aad ugu baahan yihiin gargaar bini'aadannimo oojo waxa ay sheegtay in shan iyo toban milyan oo dollarka maraykanka ah oo laga soo saaray sanduuqa dhexe ee ka jawaabista xaaladaha deg dega ah loo qoondeeyey in wax looga qabto dhibaatadaasi siddeed iyo tobanka bilood ee soo socota jaafar kukay ayaa noo soo koobaya warbixinta oja